eeda u maxaguud yihiin ciyaartan waa ogeyteen arday doorasho ku socotay magaalada baydhabo ilaa hadda ma dhamaanin waa socotaa marka hadii waxyaabaa maadaadii wax hadda la doortay waa saddex iyo labaatan iyo labaatan waayo hadda waxa soo baxeen maanta ugu dambeysay hadda adiga dhowr iyo labaana soo baxeen oo aniga kamid ahay doorashadana si horay kugu sheegay waxay u socotaa si wanaagsan si aragay degan marka qabiil wax iskusoo jeedaya waa jiraan laakiin adiga qabiilha ma qanaco laakiin adiga doorashada insha allahu haddii ilaahay idmo inta dambena waxaan rabnaa si kuwaan u guulaysana inay guulaystaan insha allah
waa gartay bal waxaad xildhibaan ay u guud martaa ee xildhibaanada soo baxay ee tartanka galay kuwoodii guulaystay oo adigu aad ku jirto sida aan u malaynayo
ali waa ku jiraa xildhibaano hore waa ku jiraan kuwa wato cusbin waa ku jiraan marka haddii ilaahay idmo hadda waxa qabiil waaye haddii oo nin cusub haddii soo baxay oo nin arday xildhibaanihii hore ku waala tartamo meesha tartana socdo marka orda wax dooran mayso konton koo qofood aa waxa laga reebinaa insha allahu ninkii kusoo baxo nasiibkiisa ka helo ah lama naqanayo ninkii kalena haddii baa qariibkiisa ku dhex jiraa marka doorashadii harti saasay u socotaa insha allahu haddii ilaa hadda inta dhammayna waxaan rajaynaynaa inay si qabobaniyo dagaal la-aan iyo dhibaato la-aan inay noogu dhamaato insha allahu ilaahadamo anigana kuwii dalkooda iyo i deegaanadooda insha allahu ilaahayadamo iyo arday dagaal qaranka kuwa difaacaynas waxa u qabta ilahay naga dhago anigana taasaan leenahay anigaan kula hadlayo insha allahu haddii ilaahaynamo deegaanadii iyo arday awalba aniga waxaan ku tirsanaayay deegaanigay waa taqaanaa oo degmada xogana deganahay insha allahu haddii ilaahadamo markaan imaadana oli awalba qorsi jiray kuwa qaranka ha naqlaano kuwa shacabka ha naqlaano meesha waan rabaa inaan kasii wayo insha allah